waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali jabriil ugu dambeyn waxaan rabaa marka inaan waxyar aad noo sharaxdo waxaan la soconnaa in musuq maasuq badan uu ka jiray dalka afartii sano ee dowladdan hadda jirto oo eedeymo badan loo soo jeediyey waxaa ugu dambeysay midii hadda bangiga dhexe ka dhacday ee ah in lacag lagala baxay lacag faalis ahna ama been abuur ahna la geliyey waxaan hore ula soconay in haweenaydii bangiga dhexe mar loo magacaabay ee iska casiishay shaqadeeda oo ay sheegtay caqabado ay kala kulantay arrintan adoo isku soo duubaya dhanka musuq maasuq bal iyadana waxyar faahfaahin naga sii arrinta haddaa ka dhawaajisay yacni caawa maanta haddaa baafa ad weydiiso qof soomaaliya aqoonyahan ah arrimahan soomaaliya muddadii mataqa labaatankii sano gudaha ugu jiray anigu welwel kama qabo inuu burburayo qaranka soomaaliyeed ay burburinayso xabad burburinayso amba dagaal burburinayo way ku burburi weysay labaatan iyo shan sanaan dagaal kusoo jirna colaad ah wax burburay umadaa dhirbi baa jec wax baa dhacay guryaha burburay dad baa dhintay waa wax aada u xanuun badan laakiin waa laga soo kabsan karaa in qoladaa argagixisadaa waddanka burburiyaan iyadana sidoo kale cabsiyay leedahay laakiin wax yaroo kooban waa qarannimada soomaaliyeed maanta waxaa burburinayo godka la dhacay khatar ku ah waa musuq maasuqa ereygaas waa muhim in ummadda soomaaliyeed aan dhegeysanaysaa ogaataa musuq maasuqu wuxuu wuxuu burburiyaa tiirka qarannimadu buriyaa wadamada hadda aan kabsanin ee dagaalka sugaya ka dhacay ee musuq maasuqa hagaamina weligood allahood kamaysa kabsan mana kabsan doonaan gaar ahaan ummado qabiil ku jiro anaga ah iyo musuq maasuqa marka la iswaafajiyo waxaa khatar aan ugu jirnaa in qarankii soomaaliyeed uu rajo la-aan ku dhacdo soo noqon waayo waxaan taa marka ula jeedaa arrinta ku saabsan bangiga dhexe haddaa ka dhawaajisay bangiga in lacag laga xado de midda aan ka hadlayna waa mid fisical aho wax la qabtayo lacag lacag lagu bedeshayo mas-uuliyiinteeda iyo dacwa ka socoto waxaan rajeynaynaa ciddi geysatay in meel lasoo saaro laakiin tan aan isleeyahay muhiimadda ugu sii ballaaran ay tahay lacagaha la xadayo maanta hantida qaranka ee la xaraashiyo yacni ayaa ka xanuun badan waxyaabaha halka bangiga ka dhacay waxaan taa ula jeedaa labaat soddonkii sane udambeeyey ummadda soomaaliya waxay lahayeen dowlad la-aanaan dowladaan sugayna iyadan waxaan siinaynaa mas-uuliyadda inay wax noo maamusho dowladdii baa timid madaxdii igu sarreysay ayaa waxay qeyb ka yihiin musuq maasuq macnaheeda waxaa hadalkaa le hadal aada u culus waaye inaan idhaahdana waa iguma fududa sababtan wax kale maya waxaa la hayaa cadeymo ummadda soomaliya way arkayaan annagu waxaan ku noolnaha ummad afka wax isku sheegto waxa dhacay waa waxaan caadi ahayn cabsida markay igu jirto waxa ay tahay anigoo qof soomaaliya ah musuq maasuqa ayaa burburinaya qarnimada soomaaliyeed qarnimada soomaaliya dagaal sokeeye rabadan ku celinayaha iyo waxyaabo kale way burburi waayeen ummadda soomaaliya way adagtaha way xoog badan tahay laakiin maanta xilligii aan kabsa lahayn xilligii aan ka gudbi lahayn xaaladan kumeelgaarnimada ah aan noqon lahayn dowlad rasmi ah xilligii qabiilka aan ka gudbi lahayn xilligan ayaa waxaa qaranka soomaaliyeed burburinayo hantidii qaranka ee la dhacayo la burbursanayo jiritaanka ummadda soomaaliya sal ku haysa marka waxaan rajeynayaa in la abuuro guddi dowladda soo socoto commission ah oo heer qaran ah oo xaqiijiyo inaysan wadankan yacni hantidiisa aan lagu tagrafilin waxaa kaloo xaqiiq xaqiijiye ay tahay mugsantaha corruptionku baafo ma aha keliya amba waxa la musuq maasuqu ma aha keliya lacag laxday sharafka soomaaliya la iibsataa maalin kasta waxaana iibsata mas-uuliyiinta qaranka ugu sarreysay waxaana ila tahay in laga shaqeeyo la xaqiijiyo guddiyadii la abuuro muhiimka ahaa baarlamaanka imaan doonana maadaama baarlamaanka hadda tegay ay ku fashilmay inay suuragal ka dhigaan inay dowladda soo la xisaabtamaan heshiisyo caalamiya la saxiixay oo shaksiyaad saxiixeen shiro caalamiya la galay oo shaksiyaad saxiixeen waxaa jiro lacago kusoo dhaco accountiga ama bangiyada qandooyinka ay kuleeyihin soomaaliya ay ku yaalo dubai iyo imaaraadka oo meelay ka baxda cid garanaysaa maanta aan jirin cid la xisaabtamaysaa aanan jirin waxaan rabnaa inaan ogaano magaca soomaaliya lacagta ku timid labada kun iyo lixdii iyo tobankii afar iyo tobankii ilaa labada kun iyo lix iyo tobanki hadaan ku jirno lacagta dowladda soomaaliyeed ay ka bixisay magaceeda ku baxda magaca dowladda soomaaliya ku baxday amba qof kale ha qaato amba dowladda somalia hala siiyo waa afar dhibic shan bilyan waa waa ba bilyan waa documentiga aan sheegaya xafiiska prime minister soomaaliya kasoo baxay maaha aniga waxaan sameeyey qola la yidhahda aid coordination unit amba qolada mataqaana xiriiriisa lacagahana la siiyo daataday soo aruuriyeen waaye waxaa loo geeyay xafiiska prime ministerka xafiiska prime ministerka la qaybsada caalamka ummadda soomaliya weli lama tusin lacagta waxay ku baxda magaca soomaaliyeed hadda macquul ma aha marka ummadii soomaaliya ciidankeena inay mushaar la-aan yihiin lacago badan oo la qaadana meelay mareen laayihiin ima muuqata marka inaan qaran ku noqon karno sidaas waxaa loo baahan yahay in dib intaa aan isku noqono anaga dibadda joogno soomaalida iyo gudaha joognaba inaan inaan codsano weydiisano in la ogaado waxa inay ogaado qaranka soomaaliya dowlad soo gala waaya wax ay dhibaysa ee ma muuqato in Wa- la yidhaahdo web- website-ka lasoo gela wasaaradda amba website khaasa loo sameyn lahaa deked intaas lacagaan ka qaadnay intaas baan ku bixinay airportka lacagtaa baan ka qaadnay canshuur intaas baan aruurinay lacagaha na soo gala waa lacagtaas lacagtaasaa naga baxa lacagtaan lasoo gashay ummadda sooma in loo akriya arrintaa waxay dhibaysa male wadamada caalamka lacagta laga soo qaaday boorsada lagu soo qaadayna in la yidhaahdo oo oon ku jirin accountiga dowladda tooskaan in ummadda soomaaliya loo sheegay meeshay martay hadday intaa dhicin marka waxaan u sheegaa shacabka soomaaliya dhageysanayo in qarnimadii soomaaliya ayan jiri karin marka waxay kusoo koobantay maantay in la iibsado badnimadii iyo qarnimadii mar haddii qaranka oo beeca galana waxaan jiri karin dowladnimo ma jiri karto waa mahadsantaha jabriil ugu dambeyn waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee dalka dibaddiisa wax ku bartay dalka wax ku bartay u dhabar adeegay dhibaatada dalka ka taagnayd oo ka shaqeeyey oo ilaa haddana ku sugan magaalada caasimadda muqdisho waxaa jira murashaxiin aad u fara badan oo is soo taagay adigoo xantaadi magaaladu ay ku jirtaa oo inaad ka mid tahay dadka een, xilka madaxtinimo u taagan wax badanna waad fahansan tahay arrintan bannaanka taagan adigu marka ma laga yaabaa inaad is soo taagto si aad wax uga qabato dhibaatooyinka hadda taagan mise n baas aada umahadsan tahay xaaladda hadda aan kasoo sheekeynay iyo xaaladda waddanka ku jiro qof kastoo soomaaliya damiir leh ma daawan karo qof soomaaliya daawan kara ma laha waa xaalad aad u dhib badan anigana waxaan kamid ahaa dadkaas waxaan doonayaa haddii ilaahay raalli ka dhigo marka waqtigeeda la gaaro inaan ummadda soomaaliyeed u muujiyo aan kala qayb gala xaaladaan dhibka badan ay ku jiraan mas-uuliyiinta waddanka hogaaminaysana oo hadda saa yeeshana haddaan u ogolaano inay soo noqdaan anagu laftigeena waxaan qayb ka nahay waxaan qayb ka geysanayna amba aan qayb kana dhibaato ka jirto marka su-aasha ah jibriil musharax ma tahay yacni amba ma danaynaysaa xaqiiqda waxaan danaynayaa waddankaa dhibka ku jira inuu ka baxo maraan saa ufogeyn ummadda soomaaliya dareenkaygaan u muujin doona haddii ilahay raalli ka dhigo
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali